wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa magaalada muqdisho ka dahafuray ururka iskaashatada shilileeda soomaaliyeed xarunta dhexe ee wasaaradda beeraha munaasabadda dahafurka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid ah agaasimo waxeedyada wasaaradda iskaashadooyinka ururka haweenka beeraleyda soomaaliyeed iyo marti sharaf kale agaasimaha waaxda wax soo saarka iyo horumarinta iskaashatooyinka maxamed muuse aadan iyo cumar maxamed nuur guddoomiyaha ururka iskaashatada shinileyda ayaa si wada jir ah ugu waramay muhiimadda ay u leedahay iskaashatada malabka dadka soomaaliyeed maanta waa maalin aada u ballaaran maalin weyn kuweyn iskaashatada shinileyda wasaaradda beeraha waxaan maanta u fadhinaa inaan sameyno guddigii iskaashatooyinka oo dhanka malabka wasaaradda waxay qaadatay istraatiijiyad lagu sameynayo iskaashitooyin maanta waxaa u fadhinaayay kii ugu horreeyey oo iskaashitooyin malabka sidaan la socono shinida muhiimadda shinida ay leedahay ilaahay baa qur-aan ku sheegay aayad qur-aan dhanba ugu magac daray suuratu naxl shinida muhiimad ballaaran bay u leedahay marka laga hadlayo beeraha waxay sameysaa bacriminta pollination waxa loo yaqaano cunada cuno saddex meelood laba meel shinida ayaa bacrimisay waxay qayb weyn ka qaadataay dalaga inuu qurxonaado ama waxbadan soo saaro iskaashatooyinkan shinada waxay kala duwan yihin iskaashatooyinka kale aan arkay waa dad aada iskugu xiran oo odayaal ah oo soomaaliya dhan ka kooban intaan arkay waa dad tayo leh marka maanta waa u waqlalaynaa hadduu ilaah yiraahdo waqlalkan u joognaa
ururkan shinida soomaaliyeed wuxuu soo bilowday markii la arkay inay shinida la dhaqan karo dhalinyaro baraarugda ayaa odayaal ka mid ah iyo waxay u sameeyeen social mediahii iyo u sameeyeen iyo program waa la iswaraystay maxaa la sameeya dadka waa tahriibayaan dhirti waa la jarayaa maxaa sameynaa waxay sameeyeen inay website u furaan whatsapp usu furaan oo dhalinyaradii ay u sheegaan dhahaan geedkan dhuxusha aad jarayso geedka ha goynine gaaguur saar halkudhigaasaa la sameeyey geedkan ha goynine gaaguur gaaguur saar gaaguur geedka hadduu dhigto oo saddexla malab oga soo baxo iyo laba oga soo baxo macnaha geedka nacfigiisii uu shan iyo toban dollar u dhimanhayey ka badan buu ka helaya boqol dollar buu ka helayaa marka dawladda waxaan u keenay dad soomaaliyeed oo unid ah oo xirfadley ah waxaan rabnaa halkaa in laga sii wado oo wax loo qabto oo lasii dhaqaajiyo mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u ballanqaaday ururka iskaashatada shinileyda in wasaaraddu ay ka joojin doonto malabka laga keeno dibadda waxaan ammaanayaa guddoomiyaha iskaashatada shinileyda malableyda soomaaliyeed ayaan ammaanayaa runtii nin dadaal badan intaan ka bartay aada iyo aada u dadaal badan waxaan ammaanayaa agaasimaha wasaaradda ee wax soo saarka iyo iskaashatooyinka maxamed muuse iyo tiimkiisa oo runtii beryahan oo dhan ku mashquulsanaa inay iskaashatooyinka iyo bereleyda soomaaliyeed qaab dhismoodkeeda hagaajiyaan sidaa la sheegay malabku waa daawo laakiin dalag kasta oo dalka ah waxaa dhibaato ku haya dad wax qashina banaanka kasoo daldalaya anigu hadda baararka markaan joogo marmarka qaarkood shaha malab ku darsanayo war malab saafiya ma yahay kuwa waxay ku dhahay ma waa crem crem wey wax crema meelaha laga keenay yaa wiilasha kuu keenay saasay ku dhahay waa idinka joojinaynaa idinka laftigiinu markaasaan oo kale urur u samaysataan baadhis baa ku samaynaysaan wixiina maasuuqa ku jira mise wax kale oo khalada ku jira wixii khalad ahee ku jira ee kor ka imaanayo lasoo dejinayo waa idinka joojinayna insha allahu tacaala si si wixiina aada qiimo fiican uga heshaan ururka iskaashatada shinileyda soomaaliyeed ayaa kaalin weyn ka qaadan doona horumarka iyo wax soo saarka dalka